asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal subax wanaagsan kulanti wacan khudubada warka xilligan ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah afar labaatan qof oo ku dhimatay gaari bas ah oo ku dhacay buundada darakanithi wararka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo la kulmay dhigiisa dalka masar caalamkana waxaa ugu waaweyn toddoba qof oo ku dhimatay dooni ku degtay dalka haiti intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka xilligan ugu doorka roon waa subaxnimo isniina taariikhdun ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha toddobaad ee labada kun labaiyo labaatanka haatanna kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran labaatan iyo afar qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen shil uu galay gaari basa oo kusii jeeday magaalada mombasa kana soo ambabaxay ismaamulka meru saacadii lasoo dhaafa ayaa la xaqiijiyey in dhimashada ay sare u kacday maadaama ay jireen dhaawacyo halis ah baabuurka baska ah ee sidii rakaabka ayaa ku dhacay buundada tarakanithi gudoomiyaha ammaanka u qaabilsan ismaamulkaasi tarakanithi nobat komora ayaana xaqiijiyey in rakaabka kale sida xun u dhaawacmay lagu daaweynaya cisbitaalada jagooriya iyo juka booliiska ayaana sheegay in gaariga baska ah xilliga ku dhacayay buundadaasi uu lumiyey xakameyntiisa bulshada ka soo jeeda ismaamul goboleedka tanariva ee ku nool mombasa ayaa lagu baaqay in ay isku diyaariyaan sida ay dib ugu laaban lahaayeen deegaanada ay codbixiyaha ka yihiin ee tanariva ee doorashada ka hor waryaheena maxamed cabdi bootaan ayaa warbixintani mombasa nooga soo diray
iyadoo ay muddo laba asbuuca oo keliya ay ka laaban tahay xilliga ay qabsoomi doonto doorashada guud ee dalka bisha soo socota ee sideedaad sagaalkeeda ayaa waxaa loogu baaqay dadka codbixiyayaasha ee kasoo jeeda deegaanka tanariifa ee ku nool ismaamul goboleedka mombasa iyo nawaaxigiisa inay dib ugu laabtaan deegaanada ay kasoo jeedeen ee codbixiyayaasha ay ka yihiin
geedigaas waxaa weeyaan laga bilaabo saacaddan waa inaad xerxerataan sarwaalka ee shaatiga aad qabtaan ha iska beddelina aan aan guntanno waan guulaysanaynaa halkan aan ka tagna kuurihii aan u diyaargaroowna laba wiig ay ka dhimanta geediga annaga aan keennay waa inaan xerxerannaa waa inaan ku furunnaa taanaarifa dhexdeeda inaan ku furunnaa geediga dhexdaan meel kale aanan macnaha waxaa weeye geshiin iyo guul ma leh laakiin wanaaga dadka loo hogaamiya dadka wanaaga lagu hogaamiya qofka hadduu wanaagsan yahay dadka waa la soo jiitaa waa la wanaajiyaa waxaan idin leeyahay marka xoogaa wakhtiga nagu yaraan arki hayaa walaalayaal aan midowno ballanteenna waa inaan xagga haddii alla qadiro ballanteenna waa xaggee xaggana xaggaas iskugu imaanaynaa soo maho yaan la kala harin hal ha la noqdo dad baa i dhahe war adi maad taageen mise walaalkaada taageen tuuraha maxaa taanarifaad kala doonahaas booshada ilmaamaa fiirsatid dhammaan tahay maxaa muddaa inaa un booshadayna bas fiirinno oo fiirinin waxa kaloo oo soo socda ama waxa dambeta xaqiiqso kuurahaa hadday inna shaki aad ka qabto inaad tig gelin karin u yeedho cabdiraxmaan shukri waraakaaleh niyow meeshan ila fiiri tig ha lagula geliyo laase adig waad qaadatee meeshii aad la gashe meeshii boxki waa garab martay meel kalaa tigarayse wuu naga hallaabay kuurahaas maantana diyaar uma nihin hal kuura inuu naga hallaabo walaalayaal halko sidan eh inuu naga hallaabo maan diyaar uma nihin
kulan ballaaran oo arrimahaasi looga hadlayo oo ka dhacay mid ka mid a xarumaha shirarka ee magaaladani mombasa ayaa waxaa kasoo qayb galay bulsho aad u fara badan oo kasoo jeeda deegaanka tanariifa inta uu kulanka socda ayaa waxaa sidoo kale lagu baaqay dadka deegaankaasi kasoo jeeda inay nabadgelyada ay xoojiyaan doorashada ka hor inta loo guda jiro iyo doorashada kadibba ilaahayow maaligow adaan kula magangale mas-uul maad nooga yeelo mas-uul maad nooga yeelo ilaahayow maaligow adaan kula magangale nabad nagu soo meelgabari gabayadaas waan ka nabadda xaggeedana waan ka hadalno nabad waa jirtaa hadda wax dhib oo jiro ma laha marka sidaa aawadeed waxaan rabaa shirka inaan ka hadlo bootaan waad mahadsan tahay musbaarihii nugu surnaa ma ogi meeshay mareeno qabiilo madaysan iyo murtiya meel lala tahay wardi caliyay midow intaad malab haysataanoo magaadiyaan lagu bedelin intaad malab haysataanoo magaadiyaan lagu bedelin
qaar ka mid a kasoo qaybgalayaashii kulankan ayaa iyagoo si gaara ula hadlayay warbaahinta haystaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa maasha allah horta farxaddeena mala soo koobi karo zaa'id oo faraxsanee kulankana zaa'id kulan fiican u ahay maasha allah waxaan rajaynaynaa inaan oo farxadda noo dambayn doonto Waa maanta oo kaleto waa maalinkay dhaheen madaxa no furan camal wallaahi walaalo baana meejan ku aragnay oo badi aanan is aqoonin marka waxaa ku diran maxaa ninka intee midnima inay warday mid tahana maanta kala ogaan maxay dhahan kursigan hadda aan badi aan u taga- u tartamaan waa maxay dhahan een, gabana gabanana warday hal qof inuu ka taagan yaho waa waxay caddo ujeedka ugu weyn ee kulan ayaa wuxuu ahaa in loogu baaqo dadka ka soo jeeda deegaanka tanariifa inay xilliga codbixinta ay aadaan deegaankaasi si ay codkooda u dhiibtaan maxamed cabdi bootaan warbaahinta star magaalada mombasa
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatana dhanka soomaaliya ciidamada booliiska ee soomaaliya ayaa xalay howlgallo amniga lagu xaqiijinayey waxay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada kaaraan ee gobolka banaadir halkaasoo ay ku soo bateen falalka amni darro intii howlgalku socday ayay ciidamadu ku soo qabteen ciyaalweero aad u fara badan iyo qalab ay dadku ku dhibaateen jireen kuwaasoo dhibaato weyn ay ku qabeen shacabka degmada kaaraan afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed cabdifataax aadan xasan ayaa sheegay in ciidamada booliiska ay gacanta ku dhigeen toddobaatan iyo afar dhalinyaro ciyaalweero ah iyo in ka badan konton mindiyo casri oo horey dalka soomaaliya loogu arag kuwaasoo dadka lagu dili jiray qaarkoodana lagu dhici jiray wuxuu hadalkiisu intaasi ku daray in ciidamada amniga ee layaab ku noqotay in dad warbaahinta ka sheegi jiray inay haysato amni darro gurigooda laga helay waxyaabo liddi ku ah amniga islamarkaana guryo badan laga soo saaray tuutaha ciidamada iyadoo aysan askari degnayn hafayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed cabdifataax aadan xasan ayaa ugu baaqay waalidiinta soomaaliyeed inay caruurtooda cishdaan sidoo kalena dhammaan degmooyinka gobolka banaadir laga samayn doono si joogto ah howlgallada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka masar ayaa la filayaa inuu halkaasi ka bilaabo kulamo madaxda dalkaasi ah madaxweynaha ayaa dhigiisa dalka masar cabdulfataax al siise la yeelan doonaa wadahadallo dheeraad oo ku saabsan sidii loo xoojin lahaa xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal gaar ahaana iskaashiga dhaqaale iyo diblomaasiyadeed la dagaalanka argagixisada iyo dib u soo celinta doorka dowladda masar ay ka qaadato horumarinta waxbarashada ee soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa inta uu ku sugan yahay dalka masar waxa uu kulan la qaadan doonaa madaxa ururka jaamacadda carabta axmed abu alqayd iyagoo ka arrinsanaya qorshayaasha heer carbeed ee midnimada iyo waxwadaqabsiga dalalka ku midaysan jaamacadda carabta oo dowladda soomaaliya ay ka tahay xubin madaxtooyada soomaaliya ayaana sheegtay in dowladaha soomaaliya iyo masar ay wadaagaan xiriir qoto dheer oo ku salaysan iskaashi dhaqaale ganacsi waxbarasho iyo waxwadaqabsi dhowrkii sane ee lasoo dhaafay waxaa mugdo ku jira xiriirka dowladdii ee soomaaliya iyo sidoo kale dalka masar iyadoona madaxweynaha dalka soomaaliya uu sheegay inuu xoojin doono xiriirka oo kala dhexeeya ee dalalka afrika wararkii ugu dambeeyey dhanka caalamka ilaa toddobiy toban qof ayaa la xaqiijiyey inay dhimatay kadib markii dooni ay saarnaayeen ee tobanaan qaxooti haitiyaan ah ay ku degtay xeebaha bahamas sida ay mas-uuliyiintu sheegeen iyadoo dad badan oo haiti ah ay isku dayeen inay gaaraan dalka maraykanka si ay uga cararaan rabshadaha kooxaha burcadka ah ee saboolnimada haysata kooxaha gurmadkan ayaa soo saaray meydadka toddobiy toban qof oo uu ku jira ilmo yar waxaana la soo badbaadiyey ilaa shan iyo labaatan oo qof oo afar ka mid a ay dumar yihiin siduu shir jaraa'ida ku sheegay ra-iisul wasaaraha bahamiyaan philip davis